horta nin ogeyn nima ogeynba soomaaliya dawlad looma rabo wax dawlad la yidhaahdo oo loo rabaa ma jirto tii ugu dambeysay shuuciyada ahayd oon diinta ku dhisnayn baa la dumiyey wixii ka dameeya gangis iyo warlord iyo casriyayaal iyo baarashalayaal iyo asbarooley baa dalka haystay markii nimankan ay soo baxeen culimadaay oo labada kun iyo lixdii maxaakiimtii iyo walaalaha muslimiinta ah intaan shaydaankii ummadda lugoyn oo uusan raacin gaalada shariif la ohan jiray dadka soomaalida ah dawlad looma ogolayn afkan lagama sheegi jirin warlorka hadda oo magac dawlad la sheegayo baa loo tegi jiray meelahay kala joogjoogaan ama garowe ama hargeysa ama kismaayo ama meelba ama xamar iyo qeybaheeda kala qaybsanaa markii xamar la mideeyey oo airboortka degadi la furayna guud dhowr afarkaas boqol kun iyo sideed ka badan baan filaya inay yihiin xabashiyaa soo galay waana la dagaalameen marka ilaa hadda waxa uun lala dagaalamaya waa nimanka un dagaalamayo oo unitka iyagu jira oo ka gudbay nooca qabyaalada islaamnimada ka sugan nooca qabyaalada oo nidaam yeeshay lamana ogola wax nidaam ah oo ka sarreeya qabyaalada beenta dadka lagu lugeynayo iyagana lama heshiisiyo waatad garanaysaa cadaado iyo dhuusamareeb oo wax boqol kilomitr ka ka jira in laba maamul laga dhisay kuwa garowe jooga hadii loo dano waa la isku dirayaa laakiin waxaan la isugu dirayn hal meel baa laga xukumaa hadday soo baxdo amardiida midkan loo samaynaya kuwa kismaayona waa lamid kuwa baydhabana waa lamid kuwa beledweyne iyo waxa lamidana waa lamid marka meesha u arkaan amarka in amar laga diidana qalaasay ku furayaan habashida iyo ethoobiyaanka iyo kenyaatiga iyo nimankan u n ta ujooga wax kale ma joogaan waxaan la ilaalinayaana waa jiritaanka kenya iyo ethoobiya ee soomaaliya dawlad looma rabo ciidan looma rabo xataa inay qabyaalada gudbaan looma rabo hataa inay hadda wax aada loo eedeeyo bal firidada caydaha ay fidanayaan nimanka wasiyadan xaaraanta ku dhisan soomaalia ku hadla anuma badankood inay gaalada qorto ama xabashi af soomaali baratay aan muslim ahayn marka wax nidaam ah oo jira wala xataa diiniisa ku dhisnayn ayaa soomaaliya loo diidan yahay loomana ogola taasaan lagu mashquulinayaa taa waytan keenaysa marka inaan maaragtay dawlad loo dhisin waxayn dawlad ahayn hadafka u weyn waxa weeyaan oo meel walba miiska la siinaya shabaab ma la dagaalamaya qabyaaladan ha la xoojiyo labada mashruucun baa hadda nimankan lagu gadaya ha fahmaama iyo fahmin ciddii fahmaysaba ka tashatay ciddii kalena waxaan rajeynaya hadday fahmi wahay ilahi haduusan una qorin ilaah kuwa meela wageey doctor garyare madaxda dowladda federaalka oo sanadihii u dambeeyey hadalhayey in soomaaliya ay ka dhici karaan wixii afghanistan ka dhacay ayaa waxay sheegayaan in iyagu qaramada midoobey ka dhaadhiciyeen qorshahan cusub arrinkaas ma dhab baa horta waxaani maamulo dad maaha oo hadday xishoonayaan waxaa ma tageen sababto ah soomaalida waxay tahay ninkii keyrkii loo xelo soo qoyso kuwii shalay laga cayrsheegay ogyihiin meeshay ku dameeyeen mid carabaha ku dhinta mid africa ku leeleersan mid cararay mid meeshuu waardiyahakaayo ama daloolkaayo tagsiilahayoo dadka ku sheekeyna inuu benefasia ku noqda hataa intaa ku maarata quus qaadan maayaan sidaa la-aligeed waxaa la yidhahdaa markii laga hadlayo qofku wax isaga hadaaqo sida carruurtii lo-da baa la yihahdaa tusaale loo soo qaataa diliga ciyey markaas maxaaba u ciyri xoogga iyo raganimada iyo mas-uulkaan kahay lo-da ayaan u ciyey sicibaa ka dalciya wuxuu yii isna baac maxaa noo ciday anna waxaan u ciya buu yidhi caanaha iyo haybada iyo naasaha gu yaallay carruurtan korayay weel yar ama weyn ayaa iyaduna cidabaaliy ama isaguna ciyay weel yar markaasi adiguna maxaad u cidi lo-duba waa cidabuy marka nimankan uun idaacadaha waxay ka maqleen iyo u n waxay ku sheegaan iyo waxaa gumaysiga waxay ka maqleen shabaab baa argixisa shabaab baa lala dagaalamaya nimanka islaamiyiinta intaasay maqleen marka intaasay ku suuqtagayaan maaha ajende iyo siyaasad iyo qorshe iyagu ay shabaab kula dagaalamayaan ama kaga hor imaan karaan ama qadiyaday shabaab kula dagaalamayaan oo ka dhacaysaa ma jirto marka taasaa keenaysa inay ajenda lahayn oo isaga dhawaaqaan gaaladuna waa og tahay ama reer galbeedku waxaana macnuha sameynin waxba ayaan keenin maalin walba kaarkiisa la isticmaalaya dabeedna waa la tuuraya dadka shacabka ee maaska ay iska dhaweyntaha masaakiintaayo qaarna ka tashadeen qaarna ayan weli ka tashan unbaa la welinaya maaha nimanku waa inay ku suugtaan waxa wax kaloo suuqa la tegi karaan ma jirto hadda caalamka waxbaa lagu qabsadaa waagan waxaa loola jee qofku waa kuminiisan marba waxaa loola jee qofku waa maarata waa nasiisan hadda waa mashruuc jira mashaariicdaasaan iska maqlayaan mooyaane waa qorshaha talagalah oo iyagu ay meel geyn karaan ama qorshe ay geyn karaan ama iyagu heshiis iyo nabad ka keeni karaan ama colaad ku abuuri karaan oo nimankaa ku aadan ma jirto